hits
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysaa waa maalin arbacaa shan iyo labaatanka bisha julaay sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socotiinaya xuseen barre aadan iyo aniguo ah sahre ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhallinyaro caafimaadka soo baratay oo adeegyo caafimaad u fidiya dadka reer baadiyaha ah ee ku nool gobolka sool nigow deegaanadaas baanu ka shaqaynaa ama kuwa laamiga ka fog ha ahaato ama kuwa dhow ha ahaato kolley shaqooyinkan inta badan u badan caafimaadka dhanka fayadhowrka dhanka biyaha wacyigelinta waxyaabahaasaan ka shaqaynaa deegaanada laamiga ka fog iyo kuwa u dhowba oo deegaano badan oo gobolka sool ka mida iyo qaybo sanaag sidoo kale waxaad maqli doontaan xarun haweenka lagu siiyo talooyin la xidhiidha arrimaha qoyska oo laga furay magaalada boorama
taasina waxay ka mid tahay heesaha aad maqli doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii u dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
iyadoo dadka reer baakistan ay ka qayb qaadanayaan codbixinta doorashada baarlamaanka ee dalkaasi ka socota maanta ayay ugu yaraan koob iyo soddon qof ku dhinteen in ka badan afartan kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay bannaanka hore ee goob codbixin oo ku taalla magaalada kuweta ee koonfurta dalka baakistan sarkaal ka tirsan booliiska ayaa v o eda u sheegay in qofka weerarka ismiidaaminta ah geystay uu watay mooto amaba dhugdhugley dadka dhibaatada soo gaadhayna waxaa ka mida codbixiyayaal siyaasiyiin ka tirsan xisbiyada iyo askar ka socday ciidamada ammaanka ururka isis ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi maanta ka dhacay magaalada koeta oo ka tirsan gobolka balajistan halkaasi oo horaantii bishanna ku dhowaad boqol iyo konton qof ay ku dhinteen qarax lala beegsaday dad isugu soo baxay ololaha doorashada
warbaahinta maraykanka ayaa sii daysay cod laga duubay madaxweynaha maraykanka donald trump oo la hadlaya qareenkiisa michael cohen codkan la baahiyey ayaa muujinaya madaxweynaha oo kala hadlaya qareenkiisa suurtagalnimada in lacag lagu aamusiiyo haweeney la sheegay inuu xidhiidh dhex maray iyada iyo madaxweynaha maraykanka qareenka madaxweynaha ayaa si qarsoodiyaha codkan u duubay bishii sebtembar wakhtigaasi oo madaxweyne trump uu u tartamayay xilka madaxtinimada qareenka madaxweynaha maraykanka ayaa waxaa ku socota dacwad maxkamadeed waxaana qareenkiisa isaga difaacaya uu codkan u gudbiyey warbaahinta c n n ee dalkan maraykanka
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a washington haatana laascaanood qaar ka mida dhallinyarada waxbarashada caafimaadka kusoo bartay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ayaa qaybo ka mid ah deegaanada baadiyaha ah ee gobolka sool hoos yimaada ka bixiya adeegyo ay ku caawinayaan dadka reer miyiga ah ee halkaasi ku nool qaar ka mida dhallinyaradaasi oo u warramay wariyaha v o eda laascaanood cabdikariim olol ayaa sheegay inay weli deegaanadaasi ka jiraan haween umul aroora amaba dhinta xilliga ay umulaan dhiigbax daraadii balse adeegyadan la gaadhsiiyey ay hoos u dhigi karaan khatarta badan ee caafimaad ee halkaasi ka jirta dhallinyarada baratay caafimaadka ee gobolka sool ayaa waxay ka qaataan kaalin aad u wanaagsan qaarkood waxay gaadhaan deegaanada aadka u fogfog ee gobolka sool oo ku yaala deegaanada ay gaadhaan ayaa waxay ka mid ka yihiin meelaha baahiyaha faraha badan ee ay ka jiraan dhanka caafimaadka qaar ka mid a dhallinyaradaasi oo aan ka waraystay waxyaabaha ugu badan ay arkaan iyo marka ay shaqaynayaan waxa ay dadka ka caawiyaan ayaan ka waraystay inta badan haddaan soo qaadano dadka nugulka ah ama u baahan waxa la yidhaahdo primary health care-ka oo hooyada iyo dhallaanku u badan yihiin weli waxaan odhan karnaa waa dad aan ka helin wixii ka baxsan dhistriga laascaanood ama degmooyinka waaweyn ee gobolka ee ku nool tuulooyinka shee waa dad aynan weli gaadhin baahiyihii caafimaadka ama lixdii adeega loogu talagalay primary healthcare ama educatorski in hooyada iyo dhallaanku helaan bal ka waran dhulkaad gaadhaan iyo deegaanada siday u kala qaybsan yihiin eegtid kaamamka dabcan tuulooyinka caafimaadka aan gaadhno dadku caafimaadka ay helaan wuxuu noqonayaa adeegyo inta badan ah mobile team oo ay fidiyaan hay-ado gobolka degan sida hay-adda a r c international oo kale sef safe children dadkaas waxaa u yimaada tiima booqda oo u taga waa dadka baan sheegayaa ku nool tuulooyinka kaysaska ugu badan dadka aad arkayso waxaaweyn caruurta intooda u badan ay weli ku jiraan iyagoon gabaad iyo meelo shaltaro ah isagoo aanay degaan iyo xilli xagaa lagu jiro kaysaska ugu badan ee yaalka isku bedela waa cuduradan loo yaqaano arga ama acute respiratory infectionka sanbabada iyo qofka habdhiskiisa neefsiga ku dhaca waxaa sidoo kale ayana aada u badan deegaanada qaar weliba deegaanada dhankaa dhankaa korxigo oo kale ama nambarka degmada arboogeys oo kale ku jira ciyaalka nafaqa daradu waa namber aada u fara badan oo waxaan filayaa saddex casho ka hor ilmo nafaqa darro ah oo laga soo sirfargareeyay deegaankaas oo team mobile team oo halkaa ka shaqeeya hay-adda a r c aan anigu ogaa waxaa la keenay uu yaallaa hadda kusugan yahay qaybta esiga ama establish centerka shaqadana haatan ku jirtaan markii hore iyo haatan maadaama aad ka mid tihiin bahda caafimaadka ee gobolka sool deegaano fara badanna sida uu saaxiibkan sheegay la gaadhay iyo waxaad is leedahay waad ka bedeli karayseen bismillaah cabdikariim walaal magacayga waa bismaan cabdilaahi ka mid ah dhalinyarada gobolka wuxuu soo baratay kana shaqeeya hadda si guud waxaan ugu mahad celinayaa dhalinyarada aqoon-yahanka ee dalka intay wuxuu soo baratay haddana dib ugu soo laabtay dalkii runtii maysan dhici jirin laakiin sanadadan dambe afartii sano ugu dambeeyey saddexdii sano ugu dambeeyey waxaa soo kordhisay dhalinyaro badan oo dalka dibadiisa wax kusoo baratay cabsimadeen marka laga hadlayo shaqada caafimaadka weliba ad ka shaqeynaysaan deegaano laamiga ka fog oo tuulooyin iyo isugu jira kaamam niw deegaanadaas baanu ka shaqeynaa ama kuwa laamiga ka fog ha ahaato ama kuwa dhow ha ahaato kolley shaqooyin inta badan u badan caafimaadka dhanka fayadhowrka dhanka biyaha wacyigelinta waxyaabahaasaan ka shaqeynaa deegaanada laamiga ka fog iyo kuwa u dhowba oo deegaano badan oo gobolka sool ka mida iyo qeybo sanaag ka waran markaad goob tagtaan oo kale caafimaadkeeda oo aan xarun caafimaad lahayn dadka aad u tegaysaan oo kale baahidooda bal nooga waran waxyaabaha ugu baahida badan marka laga yimaado
dadku niyow baahiyo fara badan bay qabaan meelba meeshay laamiga kasii fog tahay ama degmooyinka ay kasii fog tahay ama magaalooyinka waaweyn kasii fog tahay way kasii baahiyo badan tahay baahiyo caafimaad way jiraan inkastoo baahiyaha hadda wax laga qabtay ee caafimaadku ka mid yihiin international organizationada ama hay-adaha caalamiga ay wax ka qabteen ay caafimaadku ugu horeyso waxyaabaha kale jira dadku ay inta badan u baahan yihiin waxaa kamid a marka caafimaadka laga yimaado biyaha oo dee nolosha ku tiirsan tahay iyo xoolahuba dadkeena waa xoolo dhaqato biyaha muhim bay u yihiin siduu kuu sheegay doctor maxamed cabdilaahi saameyn buu ku leeyahay biyo xumada ama biyo la-aanta ama biyo nadiifa oon qofku uusan helin caafimaadka qofka bal heerka ka waran dhalmada iyo umulraacu gobolka xaaladiisu haatan halkee bay maraysa iyo xaaladaas obstruct laborka ama hooyadan ku dhali kari weyday goobihii ay joogtay ama umul raacda ama dhiig baxda ama waxyaabo badan ama ilmuhu ka dhintaba weli deegaanadii way ka jirtaa laakiin waxaan odhan karaa sidii hore hadda maaha waayo waxyaabaha sahlaya waxaa kamid ah saande hore kuusoo sheegay maxamedna kuu sheegay adeegyo caafimaad oo meelaha qaar ka mida la gaadhsiiyey way yareeyeen isbedel waxaad yara moodaysaa in sida hore aysan hayn laakiin xaaladuhu weli way jiraanoo way badan tahay dad aan awoodin baa jira transportationka dad aan telefoonna haysan baa jira evan xitaa waxaa jirta dad aan ku baraarugsanayn muhiimadda ay leedahay in goob caafimaad hooyada ku dhasho kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mida dhalinyarada bartay culuumta caafimaadka ee ku nool gobolka sool oo iyagu tababaro iyo weliba adeegyo caafimaad ka bixiya deegaanada baadiyaha ah ee hoos yimaada gobolka sool waxaana ay magaalada laascaanood ugu waramayeen wariyahayaga cabdikariim olol
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga e v o a muddooyinkii u dambeeyey waxaa soo kordhaya xarumaha ay dumarku yagleelaan ee haweenka ay ku siinayaan casharo la xidhiidha kobcinta iyo dhismaha qoyska sida korinta ubadka iyo cunto karinta faysa cali caraale waa gabadh qurbajoog ah waxaanay xarun ku leedahay magaalada boorama oo ay haweenka ku siiso talooyin la xidhiidha arrimaha qoyska wariyaha v o eda boorama haashim sheekh cumar good ayay uga warantay siday u shaqayso jacaylku wuxuu ahaade waa ninkii naagta isqabab ahayd miihiin kuwan banaanka jooga marka jacaylku waa gabadhii inankii naantas jeclaa inay ninkii naagta waxay ahayd jacaylkoogu marna uu kaca marna u dhacaa haddii inanta dhinaceyga uu ka dhacay inuu inanku soo taageero hadduu inanku dhinaciisa ka dhacay inantu soo taageerto iyo dee gurigii markuu yimaado siduu usoo dhaweyn lahaa waxyeelooyin fara badan oo qaxtaa muuqaal ahaan markii fadhigii la fadhiisto haddii macmaceen noqoto wixii oo dhan oon wada hordhigno sharaxaad oon wada sameyn oo afkana ka hadlaynay ayuu ka aada ugu weynaa ay dadku ka heleen ayuu ahaa kolka jacaylku uu fara badan yahay waxaan ka hadlay wax fara badan dee jacayl lama soo koobi kara qofkii jacaylkuna wuxuu yimaadaa inta banaanka uu jiraa jacaylku laakiin marka guriga ayuu jacaylka dhabta yimaadaa kolka guriga bahayd guriga ayaan aad ugaga sii hadlayn xooga saaray inay inantu inankeyga sida usoo jiidan lahayd
tusaale markaad naga siiso waxyaabaha ay gabdhuhu ragga ku hanan karaan ee ay qalbiga ninka kusoo jiidan karaan maxaa ka mid a tusaalaha ku siiso lamaanaha isjecel
walaahi walaalo uu dheer yahay taas lama soo koobi karo laakiin dhowr yar dhowr xabadood waan kasoo eeri waan kasoo qaadi karnaa ta ugu muhiimsan dee ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala igu shukuriya buu yihi igu xamdiya ilaahay de markaad ku xamdidid damarood ilaahay mahadnaqa badan u samaysid isna ilaahay uu kuu siyaadinayaa dadkeenu markay barwaaqaysan yihin ilaahay badanka intay xasuusata way ku yartahay markay dhibaataysan yihin bay ilaah xasuustaan ilaah u dhawaadaan markay dhargaan oo kuun kibrayaba de dadka qaar dad oo dhan maaha gabadhu ninkeyga waxay kusoo jiidanaysaa in yar haddaan mid tusaale ahaan ka soo qaadqaado maxay hayday hadallada wanaagsan kalgacaylka badan markuu guriga wax uga qabto markuu banaanka wax uga keeno inay tankful inay maxay hayday mahadnaq badan bixiso ay ammaanto damaaroo ninka la sii ammaano waayo faraska usha waxa loola dhacaa inuu badiyo dumarka ammaanta ku roon baa la laakiin ragga ammaanta ku roon ninka hadday gabadhiisu sii aada u sii ammaanta ammaanta walaalo ammaanta ka badiso oo wuxuu u qabanayo isagoo maqlay isagoo maqlayn bay u ducayso wax fara badan u qabanaya wanaagii badan iyo jacayl badan iyo bannaan wuxuu ka keenay gurigii waxba uu samayn karayaa laakiin ninka hadday gabadhu attention siin weydo keergarayn weydo da wuxuu odhanaya shalay baad wax u qabatee tan warba kuumaba hayse iska dhaaf kolka labaduba way isku leeyihiin laakiin ninku guriga markuu joogay markuu banaanka joogay kala duganta markuu guriga joogo sida uu xiiseynay xaaskiisa iyaduna xiiseynayso mahadnaqii badnaa iyo ducadii badnayd wax fara badan de usoo xiisaya gurigana usoo xiisaya u imanaya wuxuu qaban qaban wax banaanka ka keena uga keenaya
bulshooyinka aad aragtay amase qoysaska iyo lamaanayaasha aad la kulantay dhaqan ahaan soomaalidu waxaad moodaa inaanay dhaqankaa u jajabnayn marka ay guriga ku wada nool yihiin laakiinse inta ay banaanka joogaan ee ay istoonayaan jacaylkoogu yahay taa ma dareentay ha waan arkay waan dareemay african waan ku dhex arkay gabdhaha halkii qorbihiina waan ku arkay labada qof jacaylkoogu waa markay banaanka joogaan number one number two waa markay carooska yihiin iyo ilmaha u horeeya dhalaan ilmaha u horeeya ilmaha labaad ilmaha saddexaad markay noqotona inankii inantii dad isyaqaanaba maaha laba kambani oo heshiiska isla saxeeday oo iska soo xiisa dhigay oo kale isku noqdaan kolka labada qof ee isku wanaagsan ee isjecel ninka reerkiisa caawinaya dadku markay arkaan weliba africa oo kale way la yaabaan may sixratay bay odhanayaan maxaa kasaya bay odhanayaan ma ogo inuu jacayl jiro inuu maxay hayday mahadnaqi badnaayo ilaahay reerka iyo xalaasha heshay ugu mahadnaqayso ay ku farxsantay inuu ilaahay wanaagii iyo baraadhahoogii uu sii barakeeyey ee iyaduna qalbigiisa inaka soo jiidatay isaguna iyaduna uu soo jiitay ma ogo laakiin qorbajoog wax way ka yaqaaniin qaari qaarna way ka yar sidii way ka yar dabacday sidii gaadhigii bloonka markuu ka yar dabacay oldi markuu noqdo suu isku bedelo waad ogtihin dadkii gaadhiyada wataa wax badan adigu way isbedelan waan arkay kuwo on maxaa heeday on on on telefon maxaa la dhaha cancer ugala noqday kuwan dhexdooda hadday dhex gala noqotay xagga inankoon ka garanaa ma xagga inantoon ka garaa ma xagga labadood ka garanayo way jiraan xalkii xalkanba
qoys ahaan saaad u nooshihiin waxyaabaha aad sheegayso ma yahay waxyaabaad
waa qofkii hadduu wixii u ku dhaqmin dadka wixii uma sheegi karay moogta wixii waa inaad adoodu horta ku dhaqantid ka warkintid annagu sidii waxaan u dhaqamnaa ilaahay naga sarrey markhaati yahay malaigna garbahayga saarantay wax kastaba qorayso waxaad odhanaysid oo dhanba sidii xalkii u dhaqmayna aan u dhaqminaa
waa faysa cali caraale oo u warabisay wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka fanaanada nimcadareen
kambaridada bugta caashaaqanigo basteeya bernaxaayo baanka waayo kaa bogsadaye kambaridada bugta caashaaqanigo basteeya bernaxaayo baanka waayo kaa bogsadaye hay baranino haygu baahine boqolaal horo abilisku maraad boholu qodood uga bayday haygu baahine hay baranino haygu baahine boqolaal horo abilisku maraad boholu qodood uga bayday haygu baahine nabsigii beri baad sidiisii aad u berataa baaqan maayee lafta biixida bar ku jabiye nabsigii beri baad sidiisii aad u berataa baaqan maayee lafta biixida bar ku jabiye hay baranino haygu baahine boqolaal horo abilisku maraad boholu qodood uga bayday haygu baahine hay baranino haygu baahine boqolaal horo abilisku maraad boholu qodood uga bayday haygu baahine dabku guba beri dambaskiisa waad ka baydaa anna bugtadiyo ba'akaaga waan ku bulunaa dabku guba beri dambaskiisa waad ka baydhaaye anna bugtadiyo ba'akaaga waan ku bulunaaye hay baranino haygu baahine boqolaal horo abilisku maraad boholu qodood uga bayday haygu baahine hay baranino haygu baahine boqolaal horo abilisku maraad boholu qodood uga bayday
intaasna inaga gudubno heeskaasi nagu luqeynaysa fanaanada nimcadareen halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga v o a haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waa kan jamaal axmed ismaan oo inala soctiyo
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno iyadoo welidanba ay warbaahinta caalamka dhinaca isboortiga iyo kuwa kale ay haysteen in ciyaartooyga musid ozil uu sheegay inuu cunsuriyad uu kala kulmay taageerayaasha xulka dalka jarmalka darteed uu ciyaaraha isaga fadhiistay ayaa haddaba waxaa arrintaasi ka hadlay madaxweynaha waddanka turkiga rajab dayib erdogan waxa uu taageeray most ozil oo uu sheegay inaysan cunsuriyaddu ahayn wax wanaagsan aan la aqbali karaynin jirka qadka dhexe uga xihan naadiga arsenal ayaa lagu dhaleeceeyey sawir uu magaalada london kula galay bishii mey madaxweynaha waddanka turkiga rajab dayib erdogan waxa uu ozil markaasi isaga fadhiistay ciyaaraha caalamiga ah isagoo sheegay inuu la kulmay xushmad darri iyo cusurnimo lagula kacay isaga iyo ka soo jeeditaankiisa sal ahaan waddanka turkiga uu ka soo jeedo nadiga everton ayaa waxa ay konton milyan oo lacagta dalka ingiriiska laga isticmaalo pound kula soo wareegtay ciyaartooyga richardson oo u dheela nadiga watford nadyada ayaa hadda isku qalabaynaya sidii ay isugu diyaarin lahayn xil ciyaareedka soo socda barcelona waxa ay ku dhowaad afartan milyan oo yuuro kala soo wareegtay ciyaartooyga dhinaca bidix ee garabka uga dheela naadiga boqdo malcom kadib markii uu qarka u saarmay inuu ku biro naadiga rom jirka waddanka brazil u dhashay ayaa waxa uu barcelona la gaaray shan sano oo heshiis ah xiriir kubad cagta adduunka fifa ayaa waxa ay soo xuleen tobanka ciyaartooy oo laga sii xuli doono saddexda ciyaartooy ugu dambeysa ee noqonaya laacibka ugu wanaagsan adduunka waxaana soddonkaasi ciyaartooy ka mid ah christian ronaldo oo u dhela naadiga yuventus iyo naadiga waddanka bortugiiska kevin debroyn oo manchester city belgiumka u dheela antua grisman atletico madrid iyo faransiiska eden hazard oo chelsea belgiuma harry kane oo tottenham iyo ingiriiska ah kelin babe baris san germany faransiiska ah leonel messi oo barcelona iyo argentina u dheela luka modrid oo real madrid iyo croatia moxamed saalax liverpool iyo masari ah iyo ravel vran oo real madrid iyo faransiiska u dheela codeynta ayaa wax ku ekaan doontaa saq dhexe tobanka agost iyadoo abaalmarintana ay ka dhici doonta afar labaatanka sebtembar magaalada london xubinta ciyaaraha dhegeystayaal halkaas
ciyaarihii iyo jamaal axmed cusmaan intaa haddii aynu kusoo dhaafno dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaynu ku guda jirnaa qodobadii wararka ugu doorka roonaa xuseen aan ka codsado inuu ina xasuusiyo mahadsanid saara iyadoo dadka reer bakistan ay ka qayb qaadanayaan codbixinta doorashada baarlamaanka ee dalkaasi ka socota maanta ayay ugu yaraan koob iyo soddon qof ku dhinteen in ka badan afartan kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay bannaanka hore ee goob codbixin ah oo ku taala magaalada kweta ee koonfurta dalka bakistan sarkaal ka tirsan booliska ayaa v o eda u sheegay in qofka weerarka ismidaaminta geystay uu watay mooto ama dhugdhuguley dadka dhibaatadu soo gaadhina waxaa ka mid ah codbixiyaal siyaasiyiin ka tirsan xisbiyada iyo askar ciidamada ammaanka ka socday warbaahinta maraykanka ayaa sii deysay cod laga duubay madaxweynaha maraykanka donald trump oo la hadlaya qareenkiisa michael cohen codkan la baahiyey ayaa muujinaya madaxweynaha oo kala hadlaya qareenkiisa suurtagalnimada in lacag lagu aamusiiyo haweeney la sheegay inuu xidhiir dhex maray iyada iyo madaxweynaha qareenka madaxweynaha ayaa si qarsoodiha codkan u duubay bishii sebtembar sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii wakhtigaasi oo uu madaxweyne trump uu u tartamayay kursiga madaxtinimada ee dalkan maraykanka aad baad umahadsantahay xuseenow haatan dhinacii heesaha ayaynu mar kale ku noqonaynaa codka fanaanada deeqa ciise iyo weliba fanaanka nimcaan hilaac hees ay wada qaadayaan
laguma saxo waaquudka xadhaduna ku qadhabto shahiidaan ee qaaliye qaaliyey hira joog kale qaaliye qaaliyey hira joog
kushi waninkaagi qanci waduqaagi qariboogihiisu ku qabaa iwiiqde
laguma saxo waaquudka cadhaduna ku qadhabto shaydaan ee qaaliye qaaliyey hira joog kale qaaliye qaaliyey hira joog
waxaan
aqasaarin gurkii qarniya jacaylkii soo jiray ha qaran jebin hana qubin caruurte isqabo jiladane isqabo jiladane aqasaarin gurkii qarniya jacaylkii soo jiray ha qaran jebin hana qubin caruurte isqabo jiladane isqabo jiladane dhisma qabato keligeed uman haygu noqonine utumaha ha soo qoodin qaladkana kasoo qaladkana kasoo noqo qaladkana kasoo qaladkan kasoo noqo dhisma qabato keligeed uman haygu noqonine utumaha ha soo qoodin qaladka kasoo qaladkana kasoo noqo qaladkana kasoo qaladkana kasoo noqo qiilmale warkaabuye uu qabu dalqadaho qamaacad ma karaye berri iyo qaboonaha qaadiga inooge qaadiga inooge
codadka fanaaniinta deeqa ciise iyo nimcaan hilaac ayaan kusoo gabagabina baahintiin idaacadada oo idinka imaneysay v o a washington maxaad makaraye barri iyo qaboonaha qaadiga inooge qaadiga inooge qiilmale warkaaguye ku qabu dalqadaho qamaacad makaraye bari iyo qamoona